maciishadaha lagu iibiyo suuqyada magaalada jowhar ayaa qeyb weyn ka qaata horumarka ganacsiga haba ugu badnaadaan dalagyada kala duwan ee ka baxa dhulbeereedka magaalada jowhar raashiinka la isticmaalo inta badan waxa ay ka yimaadaan dalka dibaddiisa taasi oo dhabarjab ku ah bulshada iyo ganacsada reer jowhar inkastoo magaalada jowhar ay tahay magaalo wax soo saar leh bishaar cali cilmi oo ka mid ah ganacsadii iibiya raashiinka ayaa ka warbixiyey qiimaha la iibiyo iyo caqabadaha ay kala kulmaan ganacsiga raashiinadu waxay ka kooban yihiin raashiinka dibadda laga keeno iyo kan dalaga oo noo baxa labaas noocaan gadnaa aan iibinaa waa kaa waa sida mataqaanaa kan dibadda ka yimaado kale waa sida burka bariiska baastada qamadiga oo mataqaanaa isna imaaraadka nogala keena baastada oomada saliidda iyo bagaashka saaran arkiisa iskafaalaha waxay nooga yimaadaan badeecada mataqaanaa muqdisho laga keeno waayo oo bannaan ka timaado marka waxaa kaloo iibinaa dalaga ka baxa gobolka shabeellaha dhexa magaaladeena jowhar noocyadiisa kala duwan sida galleyda digirta diirguduudda salbugtada iyo misigada oo ka baxa waddankeenna waa kaa jumlana waa ku siinaa tafaariikhna waa ku siinaa labadaba waa ku siinaa mataqaanaa dalaga mataqaanaa waddankeenna ka soo go-ay waxaa jirta mataqaanaa magaalooyin badan oo naga qaato sida galleyda digirta misigada salbugtada muqdisho kalena waa u iibgeynaa isbuucii waxaan helno waxaan u dhiibnaa muqdisho waxaan kasoo qaadana waxaan kasoo qaadanaa mataqaanaa muqdisho waxaan kasoo iibsanaa istoorada waaweyn oo ku yaalla bakaaraha ee ganacsatada soomaaliyeed ee keenta iyo muddaan ku dhex jirnaa taqriiban ilaa iyo shan sano laakiin dalaga beerahan waxaan ku dhex jirnaa muddo adiga ilaa iyo finti aano labaatan sano aan ka shaqaynayni mataqaanaa dalaga ka baxa waddankeenna ganacsiga marka la bilaabayo waa iska caqabad badan yahay wuxuu rabaa wuxuu rabaa waa waxad aqoonin waa wax mar kasta marka la bilaabaa waa iska dhib badan yihiin laakiin waxay u baahan yihiin dulqaad waa kaa waa jiraan mataqaanaa nawaaxigan baqarada ku yaalo dhan say u badan yihiin dalaga dalka waa wada iibiyaan waa dhowr baqar ayaan nahay mataqaanaa ka baxa waddankeenna mar mataqaanaa marba soo kugu soo galaa mar hadduu mataqaanaa maanta shaloo kale waxay ahayd sabdi sabdiga markaad mataqaanaa aad ka gadato beeralaydo maanta oo kale waxaad samaynaysaa waa rarnaa ama waxaan u rarnaa muqdisho ama waxaan u rarnaa mataqaanaa beledweyne sida tuulooyinka magaalooyinka ku heeran show gamboolo baryoo kale mataqaanaa biicaddo meesha la yidhaahdo hadduu ilaahay kuu roon yahay miirtuuga ilaa iyo mataqaanaa warciise hadda hadba meeshuu mataqaanaa macaamiisha ay jirto nagala soo waca aan mataqaanaa u rarnaa waa ka waa jirtaa waayo mar haddii mataqaanaa la gaaro xilli roobeedka hadda waxaa horteenna ah octoobar hadda horteenna ah agoostaan joognaa sagaalaad day dhammaata octoobar waa octoobar oo kale sagaalaadoo kale waxaa la dalbadaa haddee wixii mataqaanaa markaas aa haysid oo adiga aa awoodido markaas akoonkaada ku jiro waa ku talagalnaa bisha horteenna octoobar inuu mataqaanaa dhulka dhiiri noqonayo ama dhiiqan noqonayo waddada go-ayso hadduu dalaga hadduu mataqaanaa uu gugoo mataqaanaa deertoo kale aaran ay noqoto jidka waa xun yahay dhul mataqaanaa ayaa la maraa laami ma lahan laamiga waa baaba'ay marka waa lagu xisaabtamaa bisha sagaalaad aan sii dalbannaa wixii mataqaanaa octoobar aan isticmaali lahayn kow iyo tobnaadna haddana mataqaanaa dana roobkiia mataqaanaa aa sii dhammaanayo haddii aaran noqotana mataqaanaa haddana bisha laba iyo tobanaad ayaa haddana la gaaraa marka waa waa la sii dalbadaa mataqaanaa waa la kaysadaa markaasoo kale haddaa mataqaanaa hadda labaatan ama soddon dalban jirtoo kale octoobar markii la gaaroo kale waa sii dalbanaysaa bisha kaleo kale hadda bilaha hadda aan soo dhaafna sida abril oo kale waa lagu xistamaa mataqaanaa mars marka la joogo haddana lasii dalbadaa marka abril mataqaanaa waxaa da-a gugaa da-a deertana octoobaray da-daa marka waa lagu xisaabtamaa waddo ma leh waa lasii kaysadaa wixii mataqaanaa bishaas la iibin lahay ganacsada magaalada jowhar ayaa walaac ka muujiyey raashiinka kaga yimaada dalka dibaddiisa iyadoona gobolkani uu caan ku yahay wax soo saarka beeraha balse bulshada ay inta badan ay isticmaalaan dalaga laga keena dalka dibaddiisa